bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabduqaadir nuur xuseen ee, waxaan ahay guddoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee, waxaan rabay maanta inaan idin ogeysiiyo wax dad badan ay og yihiin dad badana aanay ogeyn dadka ogina waxyaabo madmadow ay uga jiraan waxaan rabaa inaan sheego xuska maalinta afka hooyo ama af soomaaliga maalmuu leeyahay taariikhdiisa ku suntan maalmaha taariikhda ku suntani waxa weeyaan annagu haddaynu nahay akade bahda akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta waxaynu nahay waa xaruntii ama akadeemiyadii qaranka mar haddii akadeemiyadii qaranka aynu nahay waxa guud ee adduunka ka dhacayana inaynu la wadaagnaan doonaynaa waxyaabaha qaranku gaar u leeyahayna inay akadeemiyadu si gaara ugu tooghayso ayaa loo baahanyay waxyaabaha marka aan rabo inaan iftiimiyo waxaa ka mid a soomaaliga taariikhdiisa iyo maalmihiisa marka laga hadlayo wuxuu leeyahay maalmo gaara oo maamuus gaara mudan oo taariikho ku suntan oo la doonayay in la isdul taago tusaale ahaan markaan dhowr taariikhood soo qaado kow iyo labaatankii bishii oktoobar kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxay ahayd markii lagu dhawaaqay ee la shaaciyey in soomaalidu far qoran ay yeelatay markii far qoran aynu yeelannay waxaa loo baahday in fartii la hirgeliyo oo dalkii uu ku dhaqmo oo meel walba markaa la gaarsiiyo taasi waxay suurto gashay oy dhowowday kow iyo labaatankii bishii janaayo kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii yacnii oktoobar labaiyo toddobaatankii haddii dhawaaqii iyo qoraalkii ay ahayd shaacintii hirgelintiina janaayadii kale ay noqotay saddex iyo toddobaatankii waa bilo laba bilood waxa u dhexeeya maalintaa la yidhi ha la hirgeliyo oo xafiisyada dowladda ha lagu bilaabo iyaga ugu horeeyo maxaa yeelay iyagaa maamulkii dowladda luqadihii kale ku hayay talyaani iyo carabi iyo ingiriis baa looga shaqayn jiray marka mar haddii la yidhi iyagii ha laga hirgeliyo ha lagu bilaabo qoraalka iyo akhriska hirgelin macnaheeda waxa weeyaan fartii lagu dhawaaqay ee la shaaciyey in la qoro oo la akhriyo in la bilaabo hirgelintu waa taa weeyaan isla bishaa maalintaa waxaa soo baxay wargeyskii ugu horreeyo af soomaali ku qoran isagu laftiisa hirgelintiibuu ka mid yaho waa akhriskii xaggiisa akadeemiyada waxaa u muhiima maalmaha oo dhamme inkastoy muhiim u tahay maalintaa hirgelinta waa maalin qaran waa maalin akadeemiyada meel gaara ugu suntan waa maalin aan doonayno sanad walba la xusi jiray haddana inaan xusnoon weliba weynayno maxaa yeelay maalintaa waxaa la bilaabay dadka soomaaliyeed waxay bilaabeen inay qoraan oo akhristaan afkoodii hooyo inay akhristaan oo ba ta ja a e i la bilaabo ayaynu bilownay kadib waxaa dhacday bishii agost isla sanadkaa saddex iyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii in magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka iyadana la gaarsiiyey hirgelintii oo ololihii weynaa weli lama gaarin saddex iyo toddobaatankii baan weli joognaa bisha agost saddex iyo toddobaatanka may bay bilaabatay baa la yidhaha dadka qaar ilaa halkaa waxa weeyaan waxaa bilowday magaalooyinkii waaweynaa iyo degmooyinka in la gaarsiiyo ololihii hirgelinta akhrisiyo qoraalka waa saddex iyo toddobaatankii bishii agost kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii waxaa la qaaday ololihii caanka ahaa ee weynaa ee horumarinta reer miiga ee baadiyo iyo meel walba miigii macallimiintii iyo ardayda ay ka qayb galeen oo si ballaaran dalka oo dhan loo gaarsiiyey ololahaa wakhti fiican buu socday ujeeddooyin badan buu lahaa waxaa la yidhaahdaa dadkii reer miiga ahaana waxay faa'iidaysteen inay fartii bartaan dadkii reer magaalka iyo ardayda iyo macallimiintiina waxay faa'idaysteen inay dhaqankii bartaan yacni labadii dhinacba waa la kala faa'iidaystay marka ololaha wuxuu socday ilaa kun iyo sagaal boqol shan iyo toddobaatankii ayuu isaguna soo gabagaboobay ilaa adduunyadu noo aqoonsatay ama bilad ay ku heshay soomaalidu inay horu mariyeen aqoontoodii akhriska iyo qoraalka xaggiisa iyo inay baabi'iyaan jahliga ilaa ay aqoonsi ku heleen bilad ku heleen ay soomaalida ama dowladdii xilligaa jirtay ay ku heshay marka waxa weeyaan waxaan doonaya waxa weeyaan maanta aan rabo inaan shaaciyo kow iyo labaatanka bisha janaayo kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii waxay ahayd markii la hirgeliyey qoraalka iyo akhriska afka soomaaliga annaguna taasaan sanad walba xusaynaa waxaanu xusi doonaa maalinta axadda ah oo ay bishu janaayo tahay kow iyo labaatanka taasoo soo bilaabatay saddex iyo toddobaatankii waa shan iyo afartan sano ka hor marka waxaan doonayay idaacado badan oo kale iyo idinkuba waxaan idin ogeysiinayaa taa xuskaa inaad u tookeysaan ogeysiisaan dadka taariikhdaaduna qofka taariikhdiisa inay gadanta maaha in lagu murmo maaha yacni waxaa weeyaan taariikhdu lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa taariikho la yaqaan waa kuwii xornimada sidaas oo kale taariikhaha muhiimka afka weliba maanta afkeennu wuxuu u baahan yahy in dib looga hirgeliyo xafiisyada dowladda waxaan xafiisyada dowladdaan af soomaaliga si saxaan yaan yaan uga socon uga shaqayn inkastoo dowladdeenu ay tiri ra-iisul wasaaruhu maalintii ugu horreysayba uu ku dhawaaqay uu yidhi waa in looga shaqeeyaa xafiisyada dowladda afka soomaaliga waa in looga shaqeeyaa annagu akademiyadu haddaynu nahay akademiyada waad garanaysaan guddiga af soomaaliga dhisay ujeeddadu u dhisayna waxay ahayd inay afka hayso ilaaliso ayay ahayd tii baanu markaa daba taaganna waa tahay marka akademiyadu kaalin fiican ay ka soo qaadatay qorista iyo dhaqangelinta farta soomaaliga weliba gaar ahaan erey bixinta kelmadaha aan af soomaaliga ahayn marka dugsiyada waxbarashadana waa lagu dhigan jiray af soomaali qorshaha ma ugu jirta akademiyada in ay luqadii sii hormariso oo ay erbixin kelmadaha sayniska iyo bahda waxbarashada ay la wadaagto oo ay kusoo kordhiso ay af soomaaliyeyso ama ereyga ajnabiga sidiisa oo kale loo soomaaliyeeyo ama ereyo cusub loo helo haa taasi waa shaqadeena akademiyadu sidaad og tahay hadda dib bay u soo kabanaysaa hawshii ay haysay burburka ka hor weli hadda ma hayso howlihii badnaa ay hayn jirtay maalinba mid baan rabnaa inaan soo noolayno baahida adigu aada sheegayso waa baahida ugu weyn ee hadda noo muuqata dadkuna noo sheegaan yacni waxa weeyaan dhowr iyo labaatan sano ayaa laga yaabaa dalka in afaf shisheeye looga shaqaynaya dugsiyada wasaaraddii waxbarashada iyo lafteedii yacni dugsiyada gaarka loo leeyahay u badnaa wasaaraddu hadda unbay howlihii ay wadahay dugsiyada gaarka loo leeyahay qolo weliba meeshii markaa ay luqadii ay wax ku bari kartay ayay u jiiday wax ku baraysay waxa hadda aan hayno howl weyn ah waa kiirgelinta xafiisyada maamulka dowladda iyo xafiisyada kale afkii iyo midaynta qoraalka ereyada yacni isku erey in xafiis walba ereyga isku si u qoro yacni ereyga fikir ereyga faker ereyga faker yacni waa hal erey laakiin akademiyad waxay samaynaysaa ereyo saas oo kale oo badanoo kumanaan gaaraya ayay rabtaa in tababaro qabato tiraa ereyga sidaa unbaa loo qori karaa xafiis walba oo dowladdu waa inuu sidaa u qoraa ama xafiis wal qof kastoo soomaaliya wax qoraya erayadaa way jiraan erey bixinta ereyada laatiinka ah ee maamulka kusoo kordhay iyo waxbarashada iyo meel walba noloshii kusoo kordhay ee aan af soomaali loo hayna akademiyadu waa shaqadeeda ereybixinta inay samayso waanu ku tala jirnaa waanu ku tala jirnaa